dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington oo ay caawa marti igu tahay jacaylka dhaqanka hadda iguma beerna xitaa iguma jirto weysada ha la isku dhowrto waayo cimri bilisyada ku jira waagii horena marba kii aan la joogay iyo waktigii aan haystay waa ii fiicnaa waxaan filayaa inaad codkaas wada garateen oo uu yahay mid macruufa waa marwo xildhibaan iyo wasiire khadiijo maxamed diiriye oo caawa wakhti nagula qaadanaysa barnaamijkan caweyska washington maanaan la kubayn kuma kala qaada kun ma kugu geeya kolka hore kolka hore yabaad tahay qof la guursadaad tahay nasab kaamilaad tahay wasiirka haweenka ee dowladda federaalka ee soomaaliya marwo khadiija maxamed diiriye waxay caawah barnaamijkan nagula wadaagaysaa waayaheeda nololeed gaar ahaan jacayladii ay soo martay iyo sidoo kale fanaaniinta soomaalida kuwa safka hore ugu jira marwo khadiijo marka hore kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waxaad iigu bilowdaa barnaamijka caweyska washington ma dhegaysataa caasha ibraahim cudey waa ku dhowahay marar badan waa waan la socday waan ogahay waan ka warqabaa wax uunaad ka xusuusato barnaamijkan muddadii aad dhegaysanaysay a ra-iisal wasaarahayga hore cabdiweli cali gaas
suugaantaad ka midaysan tihiin waa gartay iyo heesaha aada iyo aad way kolleyba gudoomiye batuula haye guddoomiye batuulo gaballe kaliya maha ma intii hadda ugu dambaysay masuusan kara waaya khadiijo marna waxaad soo ahayd wasiirkii dhallinyaradaad soo ahayd bal waxaad ka warantaa markaad sifo ka bixiso dhallinyaronimo maxaa ku macnayn lahayd dee laba jir soo wada mar qof la arkaba wuu soo maray haddii uu da dhalinyaro ka baxsan ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisaba ugu simo saacadba waa mid maalinba waa mid sanadba waa si marka duruufo laga soo gudbay oo qofku dhalinyaronimadiisa uu caafimaad ahaan caqli ahaan xoog ahaan uu dhamaystiran yahay waayo mar waa labaatan jir mar waa afartan jir mar waa lixdan jir iyo kasii badan marka alxamdulilah waayahay khadiijo kolleyba anigu waxaan ogahay inaad sugaanta aada isugu fiican tihiin nairobi maraan wada joognay adigoo heesaha qaar xataa markaad dhegaysanayso in dhinacaaga laga hadlo aan ogoleen aan xusuustay taas dib aan u dhiganaya laakiin bal haddaan su-aal aan inta badan weydiiyo martidaan barnaamijkan ku casoomo oo ah waxa aad ka fahamsan tahay ama jacaylka iyo sidaad isku tihiin jacaylka naftaa ku nool aniga qadiija ahaan jacayl igama dhammaado laakiin kolba heer wax kasta oo jacayl galo waa ii galay waalidkay walaalahay ubadkayga iyo dhaqankayga laftarkiisa aan soo maray laakiin hadda cimrigaas waa kasoo gudbay waxaa igu haray iyo owlaadayda walaalahay iyo owlaaday dhaleen marka mid xusuus kugu reeba noloshaada ma jirtaa oo marna madaxaaga ka go'i waaye si fiican oo qurux badanaan soo dhaqanay intii ilaahay calaf iigu daray waana wax qoraal oo laba isu imaan karta iyo laba kala tegi kartaa oo rabitaankooda ku wada joogi karta ama rabitaankooda isku dooran kartaa ma jirto haddii la wada joogna xag rabbi bay ka qornayd cayshkaas ka ag qornaa caruur baa qaarkood iska ag qoran qaarkood iskama ag qorna marka quruxdaasay kusoo dhammaatay intii dhimatay allah u naxariisto boodgeeyahayga ka mid a caruurtayda aabahooda ka mid a roonroon oo aan ku cortay ilmahayga waaweyn marka inta nool oo hadda joogtana ilaahay ayagana caafimaad ha siiyo nolosha u barakeeyo wax laakiin raad ah oo qadiijo ah oo qalbigayga ah oo ku reeb maayo ma jira meeshay ku ekeedaan ku ekeeyey noloshayda kalean watay reer kalean dhaqanaayay noloshayda kalean watayo haddaan noolahay oon taaganahay jacaylka dhaqanka hadda iguma beerna xitaa iguma jirto weysada ha la isku dhowrto waayo cimri bilisyada ku jira waxaan jeclahay owlaadayda walaalahay owlaada ay dhaleen iyo guud ahaan ummadda soomaaliya soomaalida waan jeclahay intaas unbaa hadda jacaylkayga ku kooban yahay jacaylka leh oo dhaqasho iyo dhaqan ah iguma beerna intaana iguma beerneen waana dad la yaqaano oo hal iyo laba oo saddex waaye iyo afar waaye kuma dhahay laakiin dad magac iyo mansab iyo maal ilaahay ku manaystay oo uu siiyey oo magac lahaa bulshada laga yaqaano ayaa ku jira ka mid ah oo haddaba nool nolosha macaankeeda gurigaaga markaad joogtidba waa ku haysataan ma aha keliya inaad wiil gabar jecel ama islaan oday jecel iyo oday islaan jecel iyo gabar wiil jecel ma nolosha ma aha jacaylka si kale u abuuran yahay kaasaan ani iguma igu beeranoo aan ku lahaa gabilkayga caashiqa marna kama go-aayo jacayl waa laygu dhalay jacaylka naftaa ku nool waxaad tidhi marba n dhaqanka amaba reerka markaas aan la dhaqmaayo wuu ii fiicnaa baad tidhi marka ma nala wadaagi kartaa si guud inta goor ee aad shaksiyan guur soo martay haddaysan ku dhibayn su-aashaasi
waala nolyini ma dhibayso maasha allah laakiin limidkii aan ku xirayo waa gaaray alxamdulilah inta hadda joogtaan korsanaya aniguna intaasaan joogaa xitaa igama maqna waxa ay soomaalidu dhahdaa weysadaan isku dhowranayna igama maqna dhinaca suugaanta markaan fiirino iyo heesaha waxaan ogahay inaad tahay qof dhinaca heesaha marka la fiiriyo aad maaragtay suugaanta soomaalida dhinacii laga baxaba aada u jecel heesaha sidee isku tihiin
dalka iyo suugaanta soomaalidu waa jeclahay waa muhiim waa dhaxalgal waa hiddo waa dhaqan oo aan aan leenahay aadaan u jeclahay aadaan u xiiseeyaa aadaan u dhegaystaa mararka qaarkood aniguba waa waa waan tuurtaa afareyda maanso inaan wax ka dhaho marka fikir fiican waan ka haystaa waanan jeclahay fankii suugaanta soomaalida heesaha kuwa aad dhegaysato oo fanaaniinta soomaalida ay qaadaan wiilal iyo gabdhaba kuwee si gaara kuu soo jiita oo aada isku madadaalisaa aniga waan jeclahay heesaha fanaaniinta soomaalida kuwii hore aad baan aan jeclahay oo waan wada dhegeystaa waan wada jeclahay heesaha fanaaniinta kale ee soo gadaal baxay ayagana waan dhegeystaa oo heesoo nuxur macaan oo badan oo jira waa jiraan laakiin fankii suugaanta soomaalida aniga markii hore raggana waxaan u jeclaa maxamed axmed kuluc haweenkana waxaan u jeclaa iban nuura waxaa iisoo labeeya maxamed yuusuf iyo amne cabdullaahi laakiin intagooda kale waa beri iyo goboladii qaranka oo fanaaniinta ahaa oo riwaayadihii dalka soo maray suugaanadii jacaylka dhaqanka kulli waan wada jeclay waan wada dhegeysta anaaba xusuusto habeen habeenada ka mida magaalada nairobi xaafadda backland amaanaan la koobayn kow ma kaga qaadaa kun ma kugu geeya weliba gurigaaga caashare anaad baqay dheer tahay ma ogaa soomaalida kuma oga adigoo le inta heestaanay socoto fadlan ha layga aamuso sida askariga amarka u bixinayo caasho aada iyo aad khatra daahir ciga ilaahay ha u naxariiso xajeeda saaxiibaday aamiin aamiin aamiin marka heesahaas bal mid noogu dhufa caawa adoo heesaayana bal bulshadaad mas-uulka u tahay ha ku maqlan caawe way igu yaqaanaan soomaaliya inta badan inaan heeso fanka jeclahay waxaan filaa in la igu yaqaano laakiin qofka aan lagu aqoon oo aniga bare idheer casho ibraahim waaye cuud hala barto soomaaliya horta ko amaanaan la kubayn ko ma kaga saanaa kun ma kugu geeya kolka hore kolka hore yabaad tahay qof la guursadaad tahay nasab kaamilaad tahay cudey quruxdanatan keliye dumar ugu korayse aanan kala dhinayne kaalin qaaday maa tahay laalkii ku kor iyo karaamaysan baad tahay karaamaysan baad tahay waalidkii korkoodii karinkuu ku geliyaa kaadsiiya kugu dhalay haradaad ku kobocdaa ahayd mid aan kuleylarag ilaahay labadaadii waalid ha u naxariisto wal saalaxina taan ku ogahay waligii korkoodii karinkii ku bixiya kaasiyu kuu dhalay xedadaad ku kobocdaa ahayd mid aan kuley
waaya heestaas hees heestaasaan waxyar ku hakanaya qadiijo heestaas maxaad heesaha uga jeclayd adoo dhowr goor dhegaysanayana waan maqlay haddana ob adiga ku dhuftay haddaan inaad sii dhammaystiri kartana waa aaminsana laakiin taasaa nagaga filan maxaad heestaan saalaxa qaasin si gaara ugu jeceshahay waktigaa aan aan dhegaysanaya iyo waktiyo kale oo kasii horeeyey kasii horeeyey kasii horeeyey baa waxaa lai dhihi jiray laiga daba qaadi jiray quruxu taraafuu kalgeed galay keesh makaaga buuxsha sida qadro iyo saalax isku haayeen baa layga daba qaadi jiray marka saasaa ku xasuusta
waa laguu qaadi jiray miya darisimaal waa badnaa xusuustayga qayb kamid a waaye waa waa laguu qaadi jiray qaybta beydka eh, allah naxariista ee khadra Een, siyaasi baa tahay een, khadiijo inta badan siyaasadaad ku dhex jirtaa weliba dadka ugu cadcadaad ku jirtaa muddo dheerna xildhibaan waa tahay laakiin marka aadan ku jirin howlahaasoo dhan ee aad bannaanka ka joogto ee noloshaada caadiga ah caruurtaadii kuway dhaleen iyo bulshadii kale marka aad ku jirto maxaad ku madadaashataa aniga een, guriga iyo ilmaha iyo kushiinka qof galaan ahay kookanimada waa ku fiicanahay kabriyadi waa ahay oo si badan uma kala saarna dadka in cuntada karinteeda iyo dhigdhigisteeda ay laba macno iyo laba fasil kala leedahay Een, wax akrinta waan jeclahay weliba xiliyadan dambe qur-aan kariimkan aada u jeclahay wax waa qori jiray laakiin hadda lixdankii baa cagaar lala galay marka ilaahay saacad ijaabadahana waafaji aamiin Waxa- taladeena tawfiiq allah ku daro aamiin waxaa tiri karintaan jeclahay dhinaca een, kabali- qur-aan akrinta u badana inta Ah.
inta badan hooyooyinka soomaalida waaba mid lagu yaqaano in ay markay banaanka joogaan ay bulshadii wax walba la goostaan laakiin guriga marka la yimaado in jikadii iyo kushiinka inaysan qof kale ku aaminin waa wax inta badan ay u samaysan yihiin marka laakiin waxaad ku dartay kabalyeerina waa ahay marka cunada markaad kariso inaad gegeyso oo dadkaad u qaybisan adaa ku raaxaysta oo aaminka uguma qabtid qof kale aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad maxaa ugu wacan waa waa wax isla socda marka nuxurka een, cuntadii aad karisay ayuu macno u yeelayaa dhigista qaybinta iyo qaabka loo dhigaayo iyo qaabka loo dhigaayo way kasii macaan tahay marka oo qof walba een, inta qalaf meel la iskaga siiyo oo ama saacaday isdhaafsan ama waa een, nuxurkii macaankii cuntadaa maka soo baxaynin weli weli weli cunno aad karisay oo waqti badan aad gelisay oo aad islahayd een, aad ayaa loo jeclaan doonaa ma la cuni waaye
alla intii soo dhadhamisay ku fiicnaan lahayd jawaabtaas inay bixiyaan haye
waa laga samri layahay inta badan marka weli ma dhicin Inta cunno badan aad- in laga samrilayo.
weli ma dhicin marka cunno aad karisay oo la diido oo la yiri tani een, maaragtay aa kugu daadatay si loo diidana uma karin si loo diidana uma soo dhigin caasha halkaasay ku- yaageliya halkaasay ku dhanta halkaasay ku dhanta maxaa tiri si loo diidana uma karin si loo diidana uma dhigin warkaasaa cajiiba maxaa ula jeedaa dadku so- af soomaaligaas waaweyn waxaa laga yaabaa inaan lagula garan inkastoo aniga aan fahmay maya oo- maadaama aad tiri cunto aa karisay ma lagugu diiday oo kan maba usoo karinin maba usoo karinin cunto la diidi karo marka Waa.
aan soo dhigo dhadhanka ka hor quruxda aan soo dhigay baaba dadku dhareerka kasii daayay intaanay dhadhaminba waaw dadkii aad siyaasad marka marka la cuno oo gooska gadaa laga dareemo dadkii weli xiisaa loo qabaa dadkii cunooyinkaagaas cunay ee aad u karisay ee aad u soo dhigtay weli xiisaa qabaan weli xiise u qabaan mar kale loo ka kariyo laakiin waa daqoobe hadduu gaboobe maxaan ka gaaraa waa andi jwaara waan gaboobe gacal maan ka gaaraa waa yahay khadiijo waxaan rabaa markaa een, heesihii baan aan rabaa dhegeystayaasha mid baad ku dhufatay saalax qaasin iyo allah u naxariistee khadradda heesta ay wada qaadaayeene waan dhegeysanay laakiin waxaad sheegtay in fanaaniinta kale maxamed axmed kuluc allah u naxariisto maxamed yuusuf sidoo kale hibe maxamed bal mid noo soo qabo kuwaana baras la shaaximay sacaad sheekh maxamed waa hibanuura saaxiibaday ilaahay cimrigeeda ha u barakeeyo heesteedu inkastoon fahmada iyo qalbiga agu fiicnayn inkastoon jacayltiiday wax furdaa miyaa jirin inkastoy fog tahay sidaad fudaydu ilowdaa inkastoy fatahayaan sididaliu ka fidiyo hadda karin naftayday weligaa ha fududaan haw fiirsan waxa dhacay jacaykana ha faragelin dhanka culimadiisan kugu geyn fagaaro fiqigii jacaylkan farin kuugu diriyo fasaax inay ku siiyaan carigana laga furo soo dhawow ama faras la shaaximay
cashaqin fogaad iyo farxad kugu keenaan labadaa mid u filo qalbiga faraxo sii sheeg soomaali meel kastoy joogto aad iyo aad aad iyo soo aad noqonayo ha ku fikirto aad iyo aad aad iyo aad laakiin hees waliba qofka meel buu kala baxaa heestan aniga waxaan kala baxaa markaan dhegaysto muxuu nacas ku faanaa fariid waxaanu faanaa.
yeelayn farid waxaanu yeelayn maqayflanda cashaqu qof Iyuu ayuu tumaatiyey tumaatiyey.
adigana ma halkaasa Maalinta.
adigana ma qaybtaasa mise qayb kale cashaqii fogaadiyo farxad kugu keenaa inaad soo noqonaa rabaa soomaalida soo noqoto aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad dhanka culimadiisa kugu gay fagaaro fiqigi jacaylka farin kuugu diriyo fasaax inay ku siiyaan adigana laga furo fasaax inay ku siiyaan adigana laga furo ama faras la shaacimay cashaqii fogaadiyo farxad kugu keenaan ama faras la shaacimay cashaqii fogaadiyo farxad kugu keenaan
waa yahay waa yahay qadiijo een marka aan jeclaa faras la shaacimay baabuurkii aan wadan jirnay iyo mashruucii aan ka shaqayn jiray iyo wixii aan soo maray baa lagu tilmaami jiray gawaarida ga- gawaari kamid ah faras la shaacimay lalahaa marka markaa bay ii ahayd maanta si waa soo noqotay gaarigaasi muxuu qaban jiray baabuurkii aan berigaa wadan jirnay sooma seen badisi aad baraa ka hadlayaa dawladii maxamed siyaad xilligeeda eesh qiyaasig markaa intii soo marta baa ka sheekeyn kartaa waxaan rabaa waxaan rabaa waxaan rabaa maxamed axmed kuluc allah u naxariisto iyo maxamed yuusuf cabdisne allah u naxariisto heesahooda mid ka mid a mareeay dhex mushaaxayno ulangeynka cabayaad wax kamaali lahaydo nihi waana qalweyn tagawasi lahaa inagoon kala maarmin kolna kalahayiga maqnaa
gab ahaan kala maarmin muxubbooy kugu yaale makhadaar ligeena kulla ku maqli maaye mayadaan ka dhintaa ee kulahay maqashin mayadaan ka dhintaa ee kulahay maqashin inaku kala maarmin kulahayga maqnaan inaku kala maarmin kulahayga maqnaan
su-aal kale igu soo halkaani
dhacday waxaan lamid ahay allah u naxariistee maxamed cali kaariye allah u naxariistee heestii gobaad ee axmed cali cigaal qaadaay gebilkeyga caashaqa marna kama go-ay sidee u dhacaysa heestaasi waaba ii dhuumatee
jibinkayga caasha marnio inta gabay kalgacaaliyo heesta kabanka uu buuxiyo lagu tumo gurbaankiyo maansadu igarabta codka hoobal gooyo geeridii abwaanki gudka iyo xabashi sheekadu gudoo tahay gibilkayga caashaqa marna kama gohaye kama gohay haddii uu kaagu gaabaxo kaygu godlanaya waqtiga waa u culanay waan kuu sheegay waqtigii waxaan jooga hadda awlaadaan jeclahay kuway dhalenaan jeclahay walaalahayaan jeclahay hooyaday aabahayaan eelkii xabaasha ku dhex jeclahay intaasaa jacayl iiga hartay iyo ummad ahaan soomaalidaan jeclahay marka ugu dambayntii khadiijo fariinta ugu dambaysa ee aad u dirayso dadka ku dhegaysanaya mucaashaqiinta dadka sugaanta jecel dadka nabadda jecel maxaad fariin ooga tegi lahayd masal guura caashaqa inaan dhaho in jacaylka la xoojiyo caqdiga la iska dhaafo laabta la isu kayoogeeyo boggana ilaahay ummadda burcad isu mariyo jacaylka naftaa ku nool caashaan aad iyo aad aad iyo aad marka marka heesaad jeclaan lahayd inaan kusoo xirna ma jirtaa adiga iyo xul waa waa isnaqaanaa adiga adiga fanaan fanaana kabiira adaa ah way aad aa mahadsantaha thank you wasiirka haweenka ee dowladda federaalka ee soomaaliya marwe khadiijo maxamed diriye oo caawa marti igu ahayd barnaamijka caweyska washington ayay ahayd dhammaan bulshada soomaaliyeedna barnaamijkan caweyska washington waa uu furan yahay mar kastana waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeenna oo ah somali at v o a news dot com ama bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale kulmayno waxaa shi ibraahim aadan oo idin leh caweysan wanaagsan
Thank you.